madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya doctor xasan sheekh maxamuud ayaa shacabka soomaaliyeed u jeediyey fariin hambaliya oo ku aadan ka mid noqoshada soomaaliya ee golaha ammaanka ee qarmada midoobay oo ay dalkeenna ugu dambeysay afar iyo konton sano ka hor ayaa ka hadlay guulaha ay soomaaliya ku tallaabsatay madaxweynaha ayaa ka warbixiyey dadaalka loo soo maray xaqiijinta guushan taariikhiga iyo waxa ay uga dhigan tahay bulshada soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed dhammaan meel kastoo ay joogto waa salaamayaa salaanka gadaal waxaan maanta idinla wadaagayaa farxad weyn oo taariikhi ah kadib markii konton iyo afar sano kadib soomaaliya ay ku biirtay golaha qaramada midoobay ee amniga un security councilka loo yaqaano konton iyo afar sano ka hor ayaan mar xubin ka noqonnay maanta ayaan mar kale xubin ka noqonnay taas waxay tilmaamaysaa soo kabashada iyo soo noqoshada soomaaliya iyo sida ay soomaaliya hore ugu socoto taas waxay tilmaamaysaa ammaanada soomaaliya lagu aamini karo go-aanada caalamiga ah inay qayb ka qaadato taas waxaa lagu aamini karaa soomaaliya in ay si mas-uuliyadii ku jirto ay uga hadlayso qadyadaha caalamiga ah iyo kuwa maxaanku irahda qaaradeed iyo kuwa goboleed intaba sidaas daraaddeed ummadda soomaaliyeed sharaf iyo heybad iyo farxad ayay u tahay maanta inaan dib ugu soo noqonnay konton iyo afar sano ka hor meeshii aan joognay laakiin farxaddaas iyo reereyntaas iyo heybaddaas waxaa la socota mas-uuliyad aada iyo aada u ballaaran waxaan si gaar ah diiradda u saari doonaa muxuu ahay diblomaasiyiinteenna fadhiya qaramada midoobay xilliyada laga hadlaayo arrimaha caalamiga ah si khaas ah qaaradda africa ururka midooda africa ajandihiisa ururka jaamacadda carabta ajandaheeda iyo ururka midooda islaamka ajandihiisa sidaas oo kale waxaan diiradda si xoogle u saari doonaa cid kasta oo caalamka joogta ee tirsanaysa inay dulman tahay ayaan saari doonaa inaan garab istaagno codkeennana aan maxaanku ugu hiilino